hay-adda maareynta masiibooyinka qaranka soomaaliyeed ayaa kulan aanfurin iyo soo dhoweyn isugu jira u sameysay midooda golayaasha culimada soomaaliyeed uu hogaaminayo gudoomiyaha midooda golayaasha culimada sheekh aadan abuukar cusmaan gudoomiyaha hay-adda soodma maxamuud macalin ayaa bogaadiyey midnimada iskaashiga iyo iskuduwidda daladaha isagoo culummada ugu mahadceliyay dadaaladooda ku aadan wacyigelinta bulshada iyo ka qayb qaadashada dadaalada arrimaha bani-aadamnimo culimmadu ummaddan iyadaa u ah dowlad iyadaa u ah markii la iskaalmeynaya iyadaa ummadda kaalmada bixiso iyadaa dadka u kala waxayso iyadaa u duceyso sanadkan waxaa jirta abaar aada u xun oo runtii geeska gees ummadda soomaaliyeed camimtay waxaan rabnaa ummadda in loo duceeyo in ilaahay loo baryo in ummaddana lagula dardaarmo inay roobdoonkii iyo dugsiyadii in looxaha madaxa la saarto oo runtii ilaahay loo naqdo ilaahay abshatana waafajiyo laakiin culimmadu inay arrintaas u istaagto waxaan kaloo runtii idinka rabnaa hay-adda maareynta masiibooyinka waxay ku tiirsan tahay waxaa weeyaan in ummadda waxhaysata inta wax laga qaado kuwa aan waxhaysan wax la siiyo dhinaca kale qaar ka mid ah culammada ayaa dhankooda si weyn u booriyey howlaha gargaar ee hay-adda maareynta masiibooyinka dalka ay ka wado iyagoo ballan qaaday inay sii wadi doonaan taageerada iyo ka qaybgalka howlgallada gurmadka ee lagu garab istaagayo dadka abaaraha iyo colaadaha ay saameeyeen marka aan isu naxariisano aan isu kaalmayno aan isgarab istaagno in qof waliba uu qofka kala kaalmeeyo waa dabci iimaani ah oo islaami ah oo annagana laka rabo laakiin waxa aan bulshada u sheegayna caawa waxay tahay hay-adda sodma inaan ku garab istaagno khadamaadka ay bulshada u hayso inaan ku garab istaagno oo sida aad sheekh sheekh cali uu hortay ka hadlay afheenka culammada uu hortay ka hadlay waxaan culammada soomaaliyeed markaan nahay aan qorshaynaynaa oo aan hay-adda sodma annaga wada shaqayn rasmi ah oo soo socotoon caawa bilaabanayna hore noo dhex martay sababtoo ah khadamaadka ay haysaa waa khadamaadkii saalixiintu ay qabanayeen culammada manhajkeedii ahaa ee dowli ah oo loo idmaday inaan ku garab istaagno marka ummadda dhammaan aan ugu baaqno inaan istisqaa samaynayno insha allah ummaddana inay istaakuleeyaan oo mar walba ay noqdaan kuwa iscaawiya iskaalmeeya istaakuleeya inaan noqono
inta dadkaas baahno ay jiraan ay baahay ku seexanayaan oo ay dhaxan ku seexanayaan oo kulayl ay ku jiraan dadkeenna waxhaysta ama dadka dhaqan oo guryaha saraha ku jira oo mukayfada hoos jeefaaho dembi ayay ku jiraan ilaahayna raalli ka noqon maayo waana arrin khatara arrintaasu maxaa yeelay in laysu gurmado ayaa ilaahay ummadda ku badbaadiyaa wahal tunsaruuna ilaa biducafaa'ikum wahal tursaquuna ilaa biducafaa'ikum yacni waxa laydinku gargaaraayo oo laydinku quudinaayo oo laydinku caafimaadinaayo waa dadka ducafadiina iyo fuqradiina inaad kaalmaysiin ayuu xadiidku leeyahay marka kulankaani ayaa ujeedadiisu waxa uu ahaa soo dhoweyn la xiriirta oo loo sameynayay culammada soomaaliyeed gaar ahaana culammada midooda golayaasha soomaaliyeed oo dhowaan lagu aasaasay magaalada muqdisho